Star FM News.
bismillaahi raxmaan raxiim salaamulaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacanna subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada ahaan warka subaaxa ee idaacadda star f m ee saaka iyo idinkugu hayno waxaa ka mid ah kalanzo musiyoka ah oo sheegay in wadahadallada laga sii wadayo halkii lagu hakiyey kuwii hore madaxweynaha dalka oo ka hadlay fulinta ballanqaadyadii uu sameeyey kenyaanka iyo wasiirka beeraha ee soomaaliya oo warbixin ka bixiyey mashaariica ay turkiga ka sameynayso soomaaliya oo dhanka beeraha la xidhiidha kulan wacan subax wanaagsan markale dhegeystayaal waa subaxnimo khamiisa taariikhdu waxa ay ku beegan tahay tobanka bisha sideedaad ee agoosta sanadka labada kun labaatan iyo saddexda qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwo intaa kasii faahfaahsanba kusoo dhawaada madaxa xisbiga wiper kalanzo musyoka ah ayaa sheegay in wadahadalada u dhexeeya isbahaysiga mucaaradka azimiyo loomoja wan kenya iyo garabka dowladda ee kenya kwanza ee shalay ka furmay xarunta bomas ee magaalada nairobi laga sii wadi doono halkii lagu hakiyey kuwii hore ee baarlamaaniga ahaa waxa uu hoosta ka hariiqay in guddiga hadda kulamada bilaabay uu eegi doono waxyaabihii horey u suuragalay wadahadaladii hore ee u dhexeeyey labada dhinac ayaa waxaa kala hogaaminayay xildhibaanka deegaanka traka george murugara iyo dhigiisa omolo kooxaha kala matalaya dowladda dhexe iyo sidoo kale mucaaradka ee haatan dib u fadhiisanayo ayaa ku heshiiyey in wadaxajoodyada loo wajaho si ay isqadarin ku dheehan tahay oo mudnaanta koowaada la siinayo danta qaranka madaxweynaha dalka william ruuto oo soo gabagabeeyey socdaal qaatay shan cisho uu ku mareeyey ismaamulada gobolka bartamaha dalka ayaa sheegay in maamulkiisa ay ka go-an tahay fulinta waxyaabihii uu shacabka u ballanqaaday xilligii ololaha doorashada waxa uu dhanka kale faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha ilaa iyo haatan u qabsoomay maamulkiisa kenya kwanza Mimi nawaambia tutawaangusha. Tulikubaliana ya kwamba tubadilishe uchumi wetu, tuwache kukopa madeni, tutafute ushuru, tujenge taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwaambie sasa, tumedhibiti hali ya uchumi wa taifa letu la Kenya. Mimi nilisimama hapa nikawaambia ya kwamba wale watu wote wako kwa CRB, niliwaambia tutawatoa kwa CRB. Kenya tumeondoa watu milioni saba kwa CRB. Tunaelewana? Niliwaambia tutakuwa na mpango wa Hustler Fund. Mimi nafurahi hapa Kiambu leo tumepatiana bilioni tatu kwa watu wa Kiambu kwa kupitia mpango wa Hustler Fund. Watu milioni moja na laki mbili Kiambu wako na pesa ya Hustler Fund. Ni kweli ama si kweli? Niliwaambia ya kwamba tutatatua matatizo ya CBC na elimu ya watoto wetu. Nasimama mbele yenu kuwaambia CBC matatizo tumeyatatua, na juu yake tumeajiri waalimu wapya elfu hamsini na sita watafundisha watoto wetu shuleni. Tuko pamoja. Pia niliwaambia tutatatua matatizo ya mambo ya Tibet nikawaambia tutatua matatizo ya masomo ya watoto wetu university. Hiyo matatizo yote tumetatua. Sasa watoto wetu watapata scholarship wakienda kusoma university. Niliwaambia vile vile ya kwamba tutashughulikia mambo ya cost of living ama gharama ya maisha, si tulikubaliana? na niliwaambia ya kwamba tutapunguza fertilizer ile mbolea mbolea jameni watu wa Thika tumetoa elfu saba sasa ni shilingi elfu mbili na mia tano kwa sababu ndio njia ya kusaidia mkulima ili tuzalishe chakula ya kutosha Kenya tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya
boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluugga ah ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya axmed xasan sheekh aadan ayaa furay shir wadatashi oo u dhexeeya wasaaradda iyo sidoo kale wasaaradaha kalluumeysiga ah iyo kheyraadka badda ee dowlad goboleedyada dalka shirkan oo socon doona muddo laba maalin ah ayaa diradda lagu saaraya horumarinta kalluumeysiga dalka soomaaliyeed dib u eegista waxaa ka qabsoomay mashaariicda la xiriira kalluumeysiga xoojinta iskaashiga iyo wadashaqeynta u dhexeeya wasaaradaha wasiirka wasaaradda kalluumeysiga xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa furitaanka shirkani ka sheegay in muhiimad weyn u leedahay qaranka soomaaliyeed xoojinta wadashaqeynta iyo in la iska kaashado sidii loo horumarin lahaa kalluumaysiga iyo ka faa'iidaysiga kheyraadka badda waxauna xusay in shirkan uu ka filayo inay kasoo baxaan qodobo wax ku ool ah oo loo gogol xaarayo xaqiijinta hadafyada la doonayo in la gaaro si loo helo horumar la taaban karo oo ku saabsan dhanka kalluumaysiga dalka shirkan ayaa waxaa ka qaybgalaya wasiirada wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee dowlad goboleedyada jubbaland galmuduga iyo sidoo kale kon hirshabeelle oo dhammaantooda shirkaasi furitaankiisa dabcan goobjooga ka aha xisbiyada mucaaradka ee somalilan sida wadaniyo ucida ayaa ku baaqay kulan deg kulan looga hadlayo arrimaha doorashooyinka uu madaxweynuhu ugu yeero gudoomiyaha xisbiga ucida faysal cali waraabe ayaa sheegay in kadib marka ay ka tashadaan codsiga madaxweynaha uga yimid ay go-aansadeen inay ka qayb gelin kulankaasi waxau markaasi dabcan doorashada ururada dhowaan ay guddiga doorashooyinka qorsheeyeen inay kasoo horeyso doorashada madaxtooyada ku tilmaamay mid aanan sharci ahayn oo aanan lahayn nidaam oo la raaco wuxuuna madaxweynuhu ku eedeeyey inuu qorsheystay inuu xukunka ka tegin madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa dabcan la sheegay inuu kulan ee lagu dardargelinayo qabsamida doorashada ururada la yeeshay ururada siyaasadeed kadib markii ay mucaaradka ka baaqdeen kulankaasi amaba aynan dhankooda ka qaybgelin wasiirka cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalk ee soomaaliya guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee sootma iyo sidoo kale wafdiyaha ay hogaaminayaan ayaa gaaray magaalada madaxda dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb wasiirada gargaarka cadaaladda ee dowlad goboleedka galmudug iyo mas-uuliyiin kale ayaa wasiirka iyo guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sootma kusoo dhaweeyey garoonka diyuuradaha ee ugaas nuur ee dhuusamareeb ujeedka socdaalka guddoomiyaha maareynta ayaa daaran u kuurgelidda xaalada biniaadanimo ee halkaasi ka jirto ka qaybgalka shir deg deg oo looga hadlaya xaaladaha biniaadanimo iyo ka hortaga aafooyinka iyo u diyaargarowga gargaar deg deg ah loo gaarsiin lahaa deegaanada dhowaan la sheegay in laga saaray kooxda al-shabaab guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sootma ayaa dabcan sheegay inay diyaar u yihiin ka hay-ad ahaan in deegaan weliba oo markaasi dabcan haatan dowladda la wareegtay ay gaarsiiyaan bulshada ku nool macaawino iskugu jirta raashin qeybihiisa kala duwan dawooyin iyo sidoo kale dhar wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dalka cabdisalaan shariif xuseen ayaa wuxuu dhankiisa kormeeray mashaariic horumarineed oo ay dowladda turkiga ka fulisay soomaaliya isagoona faahfaahin ka bixiyey mashaariicdaas iyo weliba qaababka amaba dhinacyada ay u kala baxaan waxaan u gudbaynaa caalamka maxamed axmed khaliif ayaan ku wareejinaya mahadsanid xamdi wararka naga soo gaaraya dalka ruushka ayaa sheegaya in dowladda ruushka ay sheegtay in hanaankeeda difaaca hawada sare uu soo riday saddex iyo toban diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn oo ay adeegsanaysay ukrein diyaaradahan ayaa lagu bartilmaamaysanaya magaalada sefastobol ee gobolka kremiya sidoo kale qaar ka mid a diyaaradaha ayaa dul marayay caasimadda ruushka ee moscow tallaabadan lagu soo riday waxaa xaqiijisay wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka inkastoo ukrein aynan weli dhankeeda arrinkan weli ka hadlin wixii qodobka ka soo kordho dib ayaad ka dhagaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey dhankaasi ukadho naga soo gaaraya ayaa sheegaya in musharaxa madaxweyne ee dalka ikrido oo ah fernandes filavizono ayaa lagu soo waramayaa in la toogtay oo la dilay kadib soo bax ololeh oo ka dhacay caasimada wadankaasi ee quito musharaxa oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee dalkaasi waxaana dilkiisa la xaqiijiyey galankii dambe ee shalay laamaha ammaanka ayaa ballanqaaday in arrintan ay dabagal ku sameyn doonaan islamarkaana sharciga la hor keeni doono shakhsiyaadka ka dambeeyey dilkaasi mas-uulkan ayaa la sheegay inuu da-diisu ahayd konton iyo sagaal jir horaanna soo noqday xildhibaan ama sharci dejiye wixii qodobkan ka soo kordhanana dib ayaad kala socon doontaan